dhegaystayaal waxaan goordhow qadka telefoonka aan kula xidhiidhay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdifataax ibraahim geesey waxaanu weydiiyey su-aashaani maxay muxuu ku saabsan yahay socdaalkaaga aad ku tagtay magaalada muqdisho wasiir bismillahi raxmaani raxiim ilyaas adiga iyo dhegaystayaasha warbaahimadiina kala duwan waxaa idinka salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa farxad ii ah maxay ahayde in aan warbaahintaan oo aan ahayn waraysi ugu horeeyey insha allahu tacaala aan rajaynaya inuusan noqon waraysi ugu dambeeyey ay caawa ay arrintaan iga waraysato aniga socdaalkayga magaalada muqdisho aan ku aaday wuxuu maaragtay ku saabsan yahay aniga keliya ma ahayn ilaa iyo afar wasiir ayaan ahayn oo wasiirka maxay ahayd awqaafka uu ka mid yahay wasiirka maxay ahayd howlaha guud uu ka mid yahay dowladaha hoose horumad hawladi uu ka mid yahay socdaalkeenu wuxuu ahaa mid ku saabsan arrimo annaga noo gaara oo muddo badanna maaragtay aan odsanayno inaan danaheeno iyo howlo aan soo qabsanno muddo badanna aan sugayna wafdigii uu hogaaminayay maaragtay madaxweynaha ku-xigeenkiisa magaalada muqdisho ay ku maqnaayeen taas oo aan mas-uuliyiintii ku-simihii madaxweynaha oo ahaa maaragtay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda aan fasax ka soo qaadanay guddoomiyihii golaha guurtada ee malaaq xasan shure aanu fasax ka soo qaadanay ayuu horta socdaalkeenu ku saabsanaa ee ma ahayn socdaal mugdi iyo dhuumasho iyo dano kala gaar leh ma ahayn inkastoo oo oo maxay ahayde waxaa la yidhahdaa soomaalidu ay yidhaahdiin fulay xanji ma moogo inkastoo siyaabo kala siyaabo kala duwan ay waayah waayah intaan u gudagelin wasiir wasiir intaan u gudagelin waxyaabaha dadku ay isla dhex marayaan waxaan jeclaan lahaa bal inaad aada inoo sheegto imise xubnood amba wasiir aada ku tagteen safarkiina muqdisho arrintaas waa idiin sheegay ilaa afar wasiir ayaan ahayn oo aniga aan maaragtay aan afar ugu ahaa waaya socdaalka afar wasiir dabcan ma ahan wax sahlan waawaa wafdi wafdi un baan ku tilmaami karnaa ma odhan karnaa socdaalkiinu ma ahan socdaal shakhsiyeed oo dana gooni aad kaga leedihiin muqdisho waa socdaal amba casuumad aad ku tagteen muqdisho ma odhan karnaa
horta annaga mas-uuliyadana saaran mas-uuliyad shaksiyeed ma ahan socdaalku ma ahan socdaal shaksiyeed markaa tiri laakiin waxaa horey u socdaalay wasiiro ka tirsan koonfur galbeed magaalada baydhabo ilaa muqdisho hal gaar u baxay iyo laba gaar u baxay kuwaa horey waxay ugu socdaaleen qaaradaha adduunka sida austraaliya america yurub socdaalkanagu kuwaasi kama duwaneyn ayaga oo dana gaar ah ay u socdaalaan wasiiradu ayay meel alla meeshii ay tagaan haddana waxay galaangal iyo albaab walba ay u garaaci karaan wixii danaha koonfur galbeeda laakiin muqula tahay iyaasow inaan anigu shaksiyan iyo wasiiradii ila socday aynu nahay dad iskarinayo oo adiga kaa dhuumanayo ama cid kale ka dhuumanayo oo si gaara isu qarinayo oo maxay ahayde qarinaya haddii socdaalkooda uu socdaal siyaasadeed yahay dad qarinaya muuqaalkooda ma lihin adeer annagu waanu ka weynahay socdaalkeennu waa socdayaal shaksiyeed oo nin walba dana gaara uu leeyahay kusoo xalisanayo
laakiin wasiir dana gaar ahna waad i leedahay dana guud oo koonfur galbeedna waan u tagnaa ad i leedahay socdaalkiin uu kusaabsayaan leedahay marka intaa aan kasoo gudubno wasiir waxaan la soconnaa madaxweynaha koonfur galbeed ha ka gudbin ilyas ha ka gudbin maxay ahayde annagu dana gaara socdaalkeenu waa ku khatamaa dana guud baa ku khatamaa kuma dhihin aad dib cajalada u dhegayso annagu cid alla cidaan aragno haddii hadda caawa waxaan joognaa magaalada muqdisho berrito haddii aan diyaarad helno ama aan karaysano ama aan tigid koodsanno ama aan fiise helno oo meesha aad joogto ingiriiska aan imaadno oo aniga shaksiga cabdifitaax ah oo isbitaal u socdo aan imaado ama ano hooyaday soo salaamayo meel degan aan imaado albaab walba oo koonfurta leedahay ninka u garaaci lahaa baanahay wata macnaha socdaalka awalku ku yimid iyo midka markii maaragtay la yimaada lala kulmo adeer waa there's different wata inaad ogaataa taas wata wasiir nasaarada ayaana ka weyn wata wasiir waxaanu xidhiir la sameynay magaalada baydhabo waxaana inoo sheegay in dhowr jeer aada codsateen in fasax laina siiyo si aad howlo aada ugu aadaan magaalada muqdisho la idinkaga diiday arrintaa marka ugu dambaysana aad ka soo dhaqaajiseen sidaa fasax la-aan aad kaga soo baxdeen arrimaha ka waran labada mas-uul ee kuu sheegay ee dowladda maxay ahayd midna golaha baarlamaanka uu mas-uul ka yahay ama odayaasha guurtida midna maxay ahayd ku-simihii madaxweynaha uu ahaana dee haddii aad cod ka haysidna waad noo sheegi kartaa laakiin waxaan intaa ahayn anugu ma garan kara waata wasiir ma jiraa kulan idin dhex maray inta uu ku sugnaa madaxweynaha koonfur galbeed madoobe nuunow muqdisho haa waa jira habeenkii maalintii aan tagnay barqadii waxaan la kulanay maqribnimadii xildhibaanada kasoo jeeda koonfur galbeed ee soomaaliya oo guddi iska soo saaray oo mugdigaa loo soo sheegay waxaan u sharaxnay qaabaalka socdaalkeena aad bay u qanceen isla fiidnimadii waxaan la kulanay madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo wafdigiisa waxaan u sharaxnay socdaalkeena aad bay maaragtay tala wadaad baana dhex maray waxaan isla go-aansanay guddi shan ah oo ayaga horey u go-aanseen oo la reebayay iyo annagii nimid haddii nalooga baahdo talab iyo back up iyo maxay ahayday gacansiin in aan wada shaqayno guddiga looga tegay maalin muqdisho waxaa u sarreeyey madaxweyne ku-xigeenka maxamuud sayd wuu joogaa waa la xiriiri kartaa isla markii shir gaara ayaanu galnay talo gaara ayaanu galnay maanta markii wafdigaas aan sagootinay ee magaalada baydhabo aadeen caawa waa ballansannahay xilligaan aan kula hadlay inaan kulanno halkii wax u marayeen iyaga wax lagala qaban kara isi wax loo hagaajin kara inaan ka tashanno ayaan isku raacnay waanu la kulannay weliba shaqaan qaybsanay waana dardaaranay wasiir waxaan la soconnaa wafdigaani muddo bil ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho wada hadalna ay kula jireen xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay cabdiweli sheekh axmed wada hadalkii waa uu fashilmay sida warbaahinta qaar ka mid ah wasiirka warfaafinta aanu mar aan ka waraysano inoo sheegay madaxweynihii wuxuu ku laabtay magaalada baydhabo maanta adiga iyo wasiirro kale muqdishoa tagteen madaxweyne ku-xigeenka ayaa muqdisho ku sugan arrimaha oo idil markaad eegto ma la odhan karaa mas-uuliyiintii koonfur galbeed xoogaha isbarbaryaac ayaa ka dhex jira adeertaas waa qalad waa faham xumo qaar meediyaha ka mida iyo shakhsiyaad barbagaando iyo dhibaato abuurayaan ay wadaan wax fashila oo xukuumadda ka dhacay ma jiro madaxweynaha maanta marku ku laabto khudbadiisa dhegayso wax badan bay isku afkarteen xukuumadda wax badanna way isla garan waayeen waatan kaliftay in dad madaxweyne ku-xigeenka iyo maaragta wafdigiisa loo reebo annaguna gacan siin wixii nalooga baahda aanu ka daysano naloo soo jeediyey waxyaabahan aad sheegayso dhan haddaad evidence u haysid keen in wasiirka warfaafinta yiri in maxay ahayd arrintaasi ma ogin waa fashilmay meel lagu yidhi annagu ma ogin haddii uu fashilmo oo xukuumadda cabdul uu madaxda ka yahay iyo midda mid madaxweyne maxay ahayd xasan sheekh uu madaxweynaha ka yahay intaba wax walbo waxaa nooga muhiimsan annaga oo nooga qiimo badan arrinta koonfur galbeed iyo dowladnimadeena iyo dadkeena iyo waddankeena
wasiir cabdifitaax geesey dad bano dad badan oo koonfur galbeed ah waxay shaki badan ka muujiyeen kiina gaar ahaan adiga iyo wasiir shiino iyo wasiirada kale inala socda ee muqdisho aad ku tagteen qaar waxay leeyihiin aan dhammaysto adoo raalli ah su-aasheeda wasiir qaar waxay leeyihiin socdaalka wasiiradani ma ahan dadweyne qaar ka mid ah dadweynaha koonfur galbeed shaki badan bay ka qabaan socdaalkiinu oo qaar waxay leeyihiin wasiiradu socdaalka ay ku aadeen muqdisho ma ahan socdaal cad oo kiliirli ah ma ahan waa socdaal mugdi uu ku jiro qaab casuumad ahaan bay u tageen oo diyaarad gooniyaha loosoo loo soo diray oo magaalada baydhabo ka qaado muqdisho ay ku tageen arrimaha wasiir oo dhan miyaad miyaad inkiraysa adigu arrimahaan hadde dadku isfahm waaga waa nasiib daro annagu mas-uuliyiin soomaaliyeed baan nahay cid walbaanu la kulmi karnaa cid walbaanu arki karnaa cid walbaanu la shaqayn karnaa laakiin waxaa nasiib daro ah dad baad leedahay dadka aad sheegaysid meel walba soomaaliya ha ka joogeen ama baydhabo ha joogeen ama america shanqaarada ha joogeen waxa aniga iyo shiine iyo rag lamid ah aanu koonfur galbeed u marnay cidda u martay laamigaa soo istaagto oo inta difaaca oo naf iyo maal iyo fikir iyo waktiga ka gashay adarna qof koonfur galbeed naga jecel ma jiro xan iyo iyo barabagaanda iyo hadal la qaymo ma laha wata wasiir maxaan kaa qornaa maanta maadaama aad tahay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka muqdishona aad ku sugan tahay haddaanu nahay warbaahintii soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed socdaalkaagu maxaan ka qornaa had leedahay
qalin iyo buug soo qaada haddii kulley hadda waxbaan isleenahay waxba iskama qorayno haddii aan qalin warqad haysid iyo qalin buug haysid noqor socdaalka kan maanta aan ku socdo kan berri aan ku socdo kan maalin dambe aan ku socdo kan
waata su-aal dhanka kale markaan kaa weydiiyo markaad kasoo tagtay magaalada baydhabo maalinta ku xigtay shaqaaqo ayaa ka dhacday arrimaha maxaad inoogu sheegi kartaa oo uu qof ku dhaawacmay saan nagu maqaal ah waxaas waa nabadgelyo xumo waa dhibaato oo maxaa yeelay dad wax magarantaha ay wadaan ayaa suuq dabcaa dhaqaatiyaala ay ay adeegsanayaan ay wadaan annagu eh, waxaas eh, insha allahu tacaala hadda kadibna ma dhici doonto Eh, wixii hadda dhacayna aad baa uga xunnahay Eh, ciidanka nabadgelya arrintaas waa kala hadalnay in qaadaadkaas jira la saxan waan ka wada hadalnay insha allahu tacaala waana masixi doonaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa tahay magaalo madaxdii koonfur galbeed ee baydhabo amnigeedu ma ahan amni sugan socdaalkaaga muqdisho aad ku joogto maxaad inoogu sheegi kartaa imise maalmood ayuu kusoo gabagabo kusoo go- een, dhammaanaya hadal macaan anugu qof baan ka ahay koonfur galbeed wasaaradda aan mas-uulka ka ahayna eh, dad eh, maxay ahayd wasiir walba markuu socdaalayo eh, wasiir buu ku simanimo maxay ahayd uga soo tagtaa qof baa maxay ahayd mas-uuliyaddaa ku shaqaynaya magaala madaxdana marka runta laga hadlayo waad ogtahay adiga inta dhegeysanaysid akhrisanaysana way ogyihiin Eh, maxay ahayd rabitaanka shacabka ee koonfurbeed ku jirta maamulka iyo booliiska iyo militarigana annagu maxay ahayd eh, wada shaqaynta shaksiga iyo xushmadda ay noo hayaan ayaanu ku wada shaqaynaa ee ma ahane ee maxay ahayd dad annaga aqoonsi iyo xushmad gaara kala noo haya ma ahan ee nabadgelyada waxaa laga rabaa inay booliiska sugaan booliiska kalee taygtaan la hadlay kalee saldhigaan la hadlay ee nimankii shaqaaqada inta laba qaadan baan kala hadlay way iga ogolaadeen hawshaas waa lagu jiraa nabadgelyada waa la sugayaa waxa dhiman insha allahu tacaala waa la dhamaynaya hadii la yidhaaha kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdifataax ibraahim geesey oo waraysi halkaanu ka siinayay warbaahinta isha baydhaba daafeed baydhaba miidiya